halkan waxaan ka sheegaynaa ama ka baahinaynaa dadweynahaan u sheegaynaa maalmahan waxaa ku soo batay magaalada wajeer tahriib tahriibkani waa wuxuu noqday zaa'id buu noqday marka waxaad arkaysaa eh, dhibaatooyinka hadda uu lagu saameyn fara badan uu lagu hayo waxaa weeye qofkii baa lasoo eh, maxaa artay tahriibaya markuu tago liibiya iyo dhulkaas haddana waxaa laleeyahay lacag ha lasoo diro cunugii oo la qaraacaya lagu soo tusaya marka waa dhibaatooyinkan hadda maaragtay aan la daala dhacayna anaga haddaanahay jiifaf marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha lacagtaneeto farada badan ee markii cunuga la qabto oo lasoo geliyo oo, eh, internetka lasoo geliyo ee meel ay ka socotana aan lahayn yaa qofkii loo diraya tani marka waxay keenaysaa in qofkaneeto uu dhiirigelin uu ka helo lacagtaneeto la aruurinaya tan waxay sa- sababaysaa in haddana dadweynihii ee dhibaato badan ay ku imaato qof maskiin ah oon awood lahayn ayaa waxaa lagu leeyahay saddex milyan laba milyan soo shub xaguu u ka keenaya lacagta intaa la eg marka dhibaatooyinka hadda kusoo kordhay dadka waxaa waaye waxaa sabool ka sii dhigaya oo dadweynihii waa laba sheey waaye cunugii oo halkaa lagu haysto qofkii oon awoodin oo marka hore maskiin sii ahaa taageero uusa haysanin asagoo maskiin ah oo hooyadii iyadoo fu- fu- fuqara oo maskiin oo ka tegey ayaa haddana dhibaato kale oo ku imaatay marka waxaan ka codsanaya dadka natow arrinta natow hadda aad iyo aad bay noo dhibaysaa dadweynaha ayaa lagu dhiirigelinayn lacagta la aruurinaya ha la joojiyo dhibka kalena waxaa waaye waxaan ka codsanaya nimanka madaxda ah ee- ee embiyaasha ah Ee, ma garanaysaa meelaha u badan ee ka- ee ka imaanayso waa wajeer hadda anaka aan maaragtay aan la daala dhacayn oo daana jiifutaanahay dadkan een, saboolka ah ee waddanka ka cararaya dhallinyartaneeto shaqa abuur ha loo sameeyo shaqa abuur ha loo sameeyo hana la joojiye tahriibkan sida ugu dhaqsa bal anaka waana daala dhacaynaa ee, laamanka ammaanka la kaashanaynaa idinkana waxaa la rabaa embiyaal haddaad tihiin inaad maaragtay dadka dadweynaha aada caawisaan dadka masaakiinta oo tahriibaayo waddanka ka- ka tahriibaayo dhalinyaro fara badan baa hadda naga baxday oo xoog ahaan lahaa dadkaneetu waa ina dhaqaalo loo sameeyaa la- la joojiyaa